بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أطعم أخا له في الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال لنجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة حباب يهي من أطعم أخا له في الله فضلك أولي يهي قفك ولالك إلهي درت وحسية قفك قودية أما وحو عنسية أخا له ولال في الله إلهي درتي أي كو لالوبين قف مسلما لو جيدا وأثر علي رضي الله تعالى عنه حليهي لأن أجمع نفر من إخواني إن أن السقوك أن كسو أروريو كوح كمدا ولا لهي أن كسو أروريو على صاع أو صاعين لو ساع أن بهل ساع ومن طعام عنتا عنتا حوغا يو أن ليسوك أن أن كولا كاريا أن وضعنه ayaan axabu ilaya ka jeclahay min an akhruja inaan u baxo ilaa suuqikum suuqiinna aan u soo baxo anoo xoolo wata fa actiqa raqabatan dabeeta addoonaan xoreeyo addoon inaan xoreeyo oo dee markaa lacag badan ah oo abaalkiisuna uu sii sii gudbaayo oo qof dhanoo la xoreeyey waxaan ka jecelahay xoogaaga yare aan hayo cuntada ah inaan isugu yeedho dad u baahan oo walaalahaya aan wax siiyo horena waynankii usoo sheegnay ee qofka baahan ee calooshiisa wax la geliyo inaan waxba loo dhigin ee isaga lagu bilaabo gaar ahaan markay baahiyuu jiraan ama marka abaaru ay jiraan ama marka majaacaadka iyo maaragtay ay jirto macaluushu baabu xilfi ljaahiliya baabun wuxuu baabu yahay xilfu ljaahiliya isbahaysigii la samayn jiray xilligii jaahiliyada la joogay xilligii muslimku islaamku aanu iman ee quraysh ay iska noolaayeen ee shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka ay ka dabargoday amba ay ku dhowaatay can cabdiraxmaan ibni cawfin can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal shahidtu maca cumuumati xilfi اlmuطayibiin famaa uxibu an unkisahu waana lii xumur الnicam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi shahidtu waxaan la joogaan ka qayb galay maca cumuumatii anigoo adeeraday la socda xilfa almutayibiin isbahaysigii amba iskaashaanbuuraysigii mutayibiinta loo bixiyey famaa uxibu ma jecli an ankusahu inaan ka baxo heshiiska iyo iskaashaanbuuraysiga xilligaas ee aanu gallay inaan ka baxo wa ana lii xumru nicam wa ana lii xumru nicam oo laygu bedelo geel casaas in la idhaha geel casaas baa lagu siinayaa heshiiskaa jebiyoo ka bax maan yeeleen xilfu lmutayibiin iyo xilfu lfuduul baa kala jira xilfu lmutayibiin wuxuu dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam intaanu intaanu dhalan ayuu dhacay beelo dhowra baa isugu yimi banu haashim banu zuhra banu taym reero caynkaasoo sagaal qoys baa ayaa ku bahoobay waxay ku bahoobeen ay ka ka dhiidhiyeen been la yidhaahdo oo quraysh ka mida bani cabdidaar ayaa shaqooyinka laga qabanaya had iyo jeer xajka iyo guriga ilaahay subxaanahu watacaala waa la qayb qaybsaday markaa qaybtii bani cabdidaar kusoo beegantay ayay qola damaacida markaa bani cabdidaar baa muusanaabo waxay dha waana la dhacayaa intaanu kulahayn xaqii guriga ayaana loogu yimiye warkoodii bay maqleen markaa beerahan banu haashim iyo banu zuhre iyo banu taym beerahaas ayaa waxay isugu yimaadeen heshiis ay leeyihiin reerkaa la dulmiyaayo dulmiga aynu ka celinno dabeetana waxaa la keenay saxan weyn oo cadar iyo udgoon fara badani uu ku jiro markaa intay gacmaha geliyeen ayay isku gacan qaadeen heshiiskaa wanaagsan ee ah qofkaa madluumka ah in loo gargaaro markaasaa loo bixiyey xilfa almutayibiin kuwii la udgooneeyey diib mutayibiintu diibka bay ka timi waa udgoonkii kaasi markaa wuxuu dhacay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam intaanu dhalan ka hor caamulfiil ka hor buu dhacay haddana xilfi labaad baa dhacay wuxuu ka dhacay gurigii jadcaan ninkii loola jabay ibnu jadcaan gurigiis buu kaasi ka dhacay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo labaatan jira ayaa haddana isbahaysi labaad iyo xilfi labaad baa dhacay xilfigaasina wuxuu ku dhacay nin baa reer ka aan ahayn ayaa maka xoolo keenay nin la yidhaahdo alcaas ibnu waail ayaa xoolihii ka amahday ninkuna waa nin qariiba ninkii baa xoolihii muddo sugaayey ninkii caasi la odhan jiray lacagtii waa bixin waaye ninkii wuu meermeeriyey berita ii kaale saa dambe ii kaale igu soo laabo igu soo noqo naftuu ka jaray ninka odaygaha markii dambe waxa weeyaan waxaa la ogaaday ninka meesha ku dhibaataysan dadka qaar waxay leeyihin ninka wuu cawdayo wuxuu waa ninka yaa iga soo qabanaya dabeetna waa loo jooqi waaye warkii bay markaa maqleen qoladii ka joogtay nimanka mutayibiinta ah ee heshiiskii hore galay reer maxaanku dhahdaa haashim iyo banu zuhura iyo tamiim qolyihii baa maqlay markaa qolyihii qolyo ka mid a ayaa heshiis labaad isugu yimid iyo isbahaysi labaad waxay isku bahaysanayaan qof kasta oo maka lagu dulmiyo inaynaan fadhiisan ilaa dulmigiisii ilaa iyo xoolihiisi aynu usoo celino dulmiga aan ka dulqaadno dhan inaynu ka ahano ninka daalimka ah ninka madluumkaana inaynu gargaarno qofka la dulmiye la dhaco ee la boobo ee reer maka ay boobaan ilaa qofka xaqiisii aynu u doonno inaynaan fadhiisan kaasi inu heshiis ku nahay marka xiflfuduul baa kaa la yidhaahdaa xiflmutayibiinna waa la yidhaahdaa xiflmutayibiin waxaa loo yidhaahdaa dee waa qayb ka mid a qoladaa hore heshiiskii kii hore geesna waa iskaga mawduuco isku waxbay ka hadlayaan oo ka horena dulmidiid buu ahaa bani cabdidaar baa la dulminaya kanna waxaa la dulminaya nin xoole iibiyey gees kale haddii laga eegana dadkii heshiiskaa galay qayb ka miduma heshiiskana gashay markaasaa mararka qaarna waxaa lagu magacaaba xilfulmutayibiin sida rasuulkuba alayhi salaatu wasalaam uu ku magacaabo wuxuu leeyahay waxaan ka qayb galay heshiiskii mutayibiin isbahaysigii mutayibiinta la odhan jiray oo haddii la yidhahdo jebi maan jebiyeen xataa haddii geel la siinayo leannu heshiis wanaagsan buu ahaa xilliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam uusan leeyahay waa intuu rasuulka ahaa heshiiskana goormuu dhacay intaan islaamnimadu aana imanba waa sababtuu yihi markaa xilfuljaahiliya xilfiga iyo isbahaysiga jaahiliyada mar baynu israacin doonaaye bal hadda ka kuxigaana kuxigsii baab اkا wuxuu baab u yahay walaaltinimada amba walaalaynta عan أنس رaضي الlaه taعaaلى عanه qaala wuxuu hi akhى النabiy slى الlaه عaلaيه وasلم byna بن mascuudi وزubayr rasuulka عalaيه الsalaaةu وaسaلاam wuxuu walaalaysiiyey xadiiskan hore waa صaxiixa imaam أحmed baa soo wariyey waa xadiis صaxiixa aakhaa nebigu wuxuu walaaltinimo gaara ka dhexaysiiyey bayna بni mascuudi وaلزubayr cabdالlahi bn mascuud iyo cabdالlaahi iyo zubayr ibnu cawaambe iyo zubayr ibnu cawaam labadaasu walaaltinimo gaara ka dhexaysiiyey isna waa xadiis saxiixa imaam axmed baa wariyey can anas ibni maalik radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi xaalafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kelmadu ismail soo arki mayso walaalayntii maaha taxaaluf buu sameeyey isbahaysi ayuu u sameeyey bayna qurayshin waalansaar quraysh iyo ansaar fii daari allatii bilmadiina gurigayga madiine ku yaala ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isbahaysi ka dhex abuuru u sameeyey ansaariyi quraysh allahuma salli calaa maxamed baabun laa xilfa ilaa fi lislaam wuxuu baabu yahay isbahaysi ma laa xilfa fi lislaam isbahaysi islaamka dhexdiisa ahi ma jiro oo lama ogola waynu israacinaa dhammaantood xadiiskaa dambe isna waa saxiix imaam bukhaari baa soo wariyey iyo muslim iyo keyrkood عن cمر بن شعyب عن أbيه عaن جده qaaل wuxuu hi jلس النبiyu slى الlaه عaلaيه وasلم cاam الفتحi nebigu عalaيه الصلاaةu وaسaلاam sanadkii maka la furtay wuxuu fadhiistay عalىa daraji الكacba kacbada kaabadeeda amba albaabkeedu fadhiistay markaa meel taag ah oo kaabada albaabkii laga gelaya kacbada waa kaabadiisa waa darajkaasu fadhiistay faxamid الlaha وaأثنى عalayhi dabeetee nebigu عalaيه الصلاaةu وaسلام alxamdu لilahi رab الcaalamiin buu yihi taxmiid ilaahay buu ammaanay uma qaala dabeete wuxuu yihi man kaana lahu xilfun fi ljaahiliya qofkii isbahaysi galay xilligii jaahiliyada lagu jiray islaamku aanu iman lam yazidhu lislaamu ilaa shiddatan islaamku adkaan mooyaane wax kale kuma sii kordhin walaa hijrata bacda alfatxi maadaama maka la furtayna maka dib looga hijroon maayo dib looga bixi maayo dib looga tegi maayo axaadiistan marka la isku celceliyo laba macnuun bay tilmaamayaan labada macno waxa weeyaan dadka muslimiinta ahi waxay leeyihiin raabito iyo isku xidh guud isku xidhkaasi wuxuu yahay waa raabitada islaamka inama almu'minuuna ikhwatun walaaluhu muslimiintu iyagun baa walaala almu'minu akhu lmu'min almuslimu akhu lmuslim qofka muslimka ay qof kale walaalkii muslimkiisa weyn waxaa isu keenay waa islaamnimada labada qofka muslimiintahay waxay ku walaaloobeen islaamnimada iyo iimaanka xidhiidhka ugu weyn iyo isbahaysiga ugu weyn ee laba qof isku xidhaana waa iimaan iyo caqiido wanaagsan taasi waa mid waa alikhaa midda labaadna waxa weeyaan iyadoo walaaltinimadaas guud ay jirto iyo islaamnimadaas la isugu yimi lagu walaaloobay muslimiinta o dhan ka dhaxaysaa dad muslimiinta ka mid ihi wax gaarah ma kusii heshiin karaanoo ma isula iman karaanoo masku ma isku bahaysan karaan way isku bahaysan karaan walaalo gaarna way noqon karaan walaalihii islaamka iyo walaalo khaasa way noqon karaanoo way isugu iman karaan taana wax diidayaa ma jiraano meesha ayay ku caddahay qodob saddexaad baa la raacin karaa qodobkaa saddexaadna wuxuu yahay haddii masalan dad gaala ahi oo islaamka aan soo gelin haddii iyaga oo gaala heshiis ay galaan oo wax wanaagsan ay ku heshiiyaan sida nimankaa odayaasha banu zuhra bani tayn bani qolyahaas bani haashim ay wax isugu yimaadaan oo ay wax ku heshiiyaan oo waxaasina wax wanaagsan uu yahay tusaale ahaan nusrat lmadluum oo kale fasaadka in la iska ilaaliyo oo kale wadooyinka in la samaysto oo kale caafimaadka in laga wada shaqeeyo oo kale waxyaaba dadku ay wada leeyihiinoo wanaagsan haddii ay ku heshiiyaan oo dabeeta ay muslimaan maxaa laga yeelaya ma loodhan heshiiskiinii hore waa ka kace tuura mise waa waa la qiraya waa la daynaya maye waa la qirayaayo waa la daynaya waxaana u daliila rasuulku alayه الsalaatu wasalam hadalkaa uu leeyahay shahidtu maca cumuumati xilfa اlmuطayibiin islaamka ka hor ayuuha isbahaysigii muطayibiinta ayaan xaadiray kaana jebin maayo riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan haddii mar labaad laygu yeedhana mar labaad baan geli lahaa haddii qolo labaadoo meel isugu timi oo ku heshiisay qofkii daalimka ahaa aynu qabanno oo qofkii la dulmiyeyna xaqiisa aynu raadino taxaaluf hoose iyo heshiis hoose aynu ku galace tidhaahda haddii mar labaad la helana mar labaadna waa geli lahaa ayuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam yihi saddexdaa masle ma kala cadiin saddexda masle waa caynka mid waa taa u dambaysa aan kuu sheegay haddii dad gaalo ahaa ay wax galeen heshiis ay galeen heshiiskaas ay galeen oo wanaagsan ay soo muslimeen heshiiskooda wuu sii jiraya laba beelood baa heshiis ahaa wanaag bay heshiis ku ahaayeen wax wada qabsi bay heshiis ku ahaayeen dulmi nacay bay heshiis ku ahaayeen way soo wada muslimeen xaqii hoose xaqii guuda muslimiintana way isku leeyihiin heshiiskoodii hore wanaagsanaana isna wuu u jirayaa xadiiskan ba ayaa maaragtay ayaa ayaa daliil u ah rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu sheegayo waxaa laga farcin karaa oo farac ka noqon kartaa haddii qolo gaalaah iyo qolo masalan haddii qolo gaala ah heshiis soo wada galaan oo qaarna ay muslimaan qaarna ay gaalnimadii baaqi ku ahaadaan heshiiskoodii ka waran labadii qole ee wanaagga isku ogaa ee qola soo muslimeen qolana gaalnimadii bay ku hadheen waxaana ka dhexeeyey heshiisa meesha aynu deganahay qofkii daalimka aynu iska celino biyaha aynu wada ilaashano laydhka aynu wada ilaashano wadooyinka aynu wada dhisano heshiis baa yoole noocaas qolana way muslimtay qolana way gaaloobeen heshiiskaasi miyuu sii jiraya mise u baabaahi wuu sii jiraya heshiiskaasi wuu sii jiraya bal eh waxaa la samayn karaa xilfi iyo isbahaysi cusub oo ka dhaxeeya nin muslima amba koox muslimiina iyo koox gaano ah maxaa la isugu imanayaa wax macruufa wax macruufo samaabaa la isugu imanayaa oo masalan aynu kusoo celino mar labaadee masalan dulmila dulmi la dagaalanka oo kale magaalada aynu degannahay qofka daalinka dhinac baynu ka wada xignay ama muslim ha ahaado ama yuhuudi ha ahaadee heshiiskaasi wuu guntamayaa islaamkuna wuu bogaadinaya hadda waa gaal iyo muslim maaha dad muslimiinahoo isugu yimi shay ka mida islaamka mau gargaaraa taa laga hadli maayo kaasi waa qodob qodobka labaadna wuxuu yahay raabidadii amba xidhiirkii guud ee muslimiinta ka dhexeeyey ee ahaa walaaltinimada dadkii walaalaha ee muslimiinta ahaa heshiis hoose qola ma sii geli kartaa oo ku salaysan altacaawunu cala albiri waataqwa samaha iyo alla kacabsiga aynu isu kaashanno magaalaynu joognaa fasaadkii baa inagu batay waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaasoo xumaana aynu la dagaalano aynu hoosta ka calaamadsanno magaca aynu la baxna aynu isugu nimaadno kitaabka qur-aanka ee sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii khilaafsan waa inaga banaanka ma isugu iman karaan mise isuma iguma- isuguma iman karaan way isugu iman karaan fii bacdi alaxyaana waajib baa bay noqonaysa fii bacdi alaxyaana waajib bay noqonaysa amba jamaaco ku magacaabo marka amba jimciyad ku magacaabo amba xisbi ku magacaabo amba wax kale ku magacaabo amba af soomaaliyee amba af- af ingiriisiyee wuxuun baa la eegayaa nuxurka maxaa la isugu yimi maxaa lagu bahoobe maxaa la isu gaashaanbuuraystay soomaalida waa taqaanaan soomaalidu waxay leedahay isbahaysyo fara badan baho ba- bahebel kooxo kooxo ayaa laisu raacraaca laakiin maxay isu raacraacaan reer hebel iska celino reer hebel aynu iska celino bay isu raacaan weli la heli maayo soomaalida beelaheeda anigu intaan ka warhayo beele isu isku urursaday oo magac kula baxay sida xilfi mutayabiin oo kale mutayibiin oo kale shay gaar oo wanaagsan baynu nimayo ku wada soconnaa laakiin war nimankaasi way naga way naga xoog badan yihiin yaa aanu isbahaysanno magac aynu la baxno oo iyaguna xaggaa ha maraan innakuna xaggaa aynu marro geelowda aynu dhacno keena aynu ka difaacano dee tii soomaalida caadigahay odayaashu way joogaan hadda hadday garanayan way sheegi doonaan beelo intay isu yimaadeen magac la baxo taariikhda soomaalida ku jira oo shay wanaagsan oo macruufa magac kula baxay horta anigu garan maayo dhaqankana waa layga badiyaa waa isdifaacaas un iyo wax iska celintaas un waa intaas waa intaas in kaleba maaha waayahay taa markaa hoose dadka muslimiinta ahi dad muslimiin oo gaari wax gaara way isugu iman karaan cid diiday muslimiinta iyo culimmada muslimiintana ma jirto waa ukarir cid muslimiinta ka mida oo diiday ma jirto murankeeduna dad muslimiina ma isu iman karaanoo magac ma la bixi karaanoo koox ma noqon karaanoo wax diinta islaamka wax gaara ma ka shaqayn karaan ama si guuda magu mauga shaqayn karaan oo jamaaca islaamiya ma la bixi karaan kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanaadkii wixii ka horreeyey muran kama jirin gadaalna muran kama jirin murankaasi meeshu ka soo bilaabmayna iyo meesha uu ku aftirsadana waa la garanaya waa macruuf marka axaadiistan culimadu ay macnaynayaan bal hadda wax kale ha samaynayn intan xadiis oo weliba gaar ahaan imaam muslim imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi tu ku macnayna bal idinku eega dadka muslimiinta nawowi hadalkiisa waxaa ka mid a wuxuu hi ama ma yatacalaqu biاlirhi fayustaxabu fiihi اlmukhaalafatu cinda jamaahiir اlculamaa wa ama almu'aakhaatu fi اlislaam wاlmuxaalafatu calى طaacati اllahi tacaala wاltanaasuru fi اddiin wاltacaawunu cala اlbiri wاltaqwa waiqaamat اlxaqi fahada baaqin lam yunsakh xadiiska odhanaya laa xilfa fi اlislaam laa xilfa fi اlislaam islaamka dhexdiisa isbahaysi lama ogola waxaa loo jeedaa isbahaysi shareecadu aanay ogolayn isbahaysi shareecadu aanay ogolayn lama ogola ama waxaa lagu macneeyaa oo kale isbahaysi meesha ka saaraya dhaxalkii oo xilliyada hore waaa lagu waxaa isbahaysigu xataa soo gaari jiray dadku markay isbahaystaan xataa way isdhexli jireen way isdhexli jireen marka waxaa la leeyahay dhaxalku isagu waa la nasakhay wa ulul arxaami bacduhum awlaa maxay wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illah dadka arxaamta iyo xigtada ee nasabku ka dhaxeeya ee waxa kale ay isu keeneen zawaajku isu keenay kuwaasaa isdhexlaya oo xilfi la iskuma dhaxlo taasaa la nasakhay nawowi wuxuu leeyahay amaa maa yatacallaqu bilirsi fayustaxabu fiihi fayustaxabu fiihi almukhaalafa in la khilaafo ayaa sunnaa oo isaga kaasi waa la nasakhayo ee la iskuma maaragtay xilfiga ma saameeyo wa ama almu'aakhaatu fi lislaam islaamka dhexdiisa in lagu walaaloobo waalmuxaalafatu calaa taacati illaahi in laysu gaashaanbuuraysto daacada ilaahay wاtanaasuru fi اddiin diinta dhexdeeda in laysku gargaaro wاtacaawunu cala اlbiri wاtaqwa samaha iyo alla kacabsiga in laysku kaashado waiqaamatu اlxaqi xaqa in la toosiyo loo gargaaro taa dad intay dadka qaar isugu yimaadaan ay ku taxaalufaan fahaadaa baaqin lam yunsakh kaasi waa baaqi oo lama nasakhin wahada macnaa fi hadi اaxaadiis axaadiistan soo sheegnay ayaa macnahan tilmaamaya ayaa macnaha marka halkaas oo kale waa hoosu dhac mawduucaasi maanta in dib loogu soo laabtee jamaacaad islaamiya lama samayn karo oo dad muslimiin wax gaara kama shaqayn karaan oo manhajkii salafay khilaafsan tahay malaa taas waxaan filayaa maanta waa laga ilbaxayo sirteediina waa la ogaaday meesha ku daba leedahayna waa la soo taabtay waayahay can camr bni shucaybin can abiihi maraan ku wada celiyo عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحري شهدت مع عمومتي adeeradee waxaan la joogaan la xaadiray xilfa almutayibiin isbahaysigii mutayibiinta la baxay famaa uxibu ma jecli an ankusahu inaan jebiyo o aan ka baxo wa ana lii xumru nicam oo aan yeesho la iigu bedelo jebintaasna geel cascas geelaa qaadaanba lacagtaa qaado oo heshiiskaa ka bax ma yeeleen riwaayadka qaarna waxay tilmaamayaan haddii mar labaad laygu yeedhana mar labaadna waan geli lahaa baab اlkhaa can anas radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi aakha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu walaaleysiiyey bayna ibni mascuudin wa bni zubayr haddaba walaalihii islaamkee guud way wada qabaan haddana walaalnimo gaaro hoosaa loo sii sameeyey iyada lafteeda halkaa sir baa ku jirta iyada lafteeda halkaa macnaa ku jira xaalad baa lagu jiray xaaladaasaa lagu daweynaya culimmadu waxay idhaahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinka aada ugu fiirsada mujtamaca islaamka dhismihiisa wuxuu ka bilaabay laba meelood wuxuu la dagaalamay jahliga iyo faqriga ummaddu haddii faqri ay noqoto xataa maaragtay qiyamkeeda iyo akhlaaqiyaadkeeda iyo go-aankeeduba uu burburaa hoos buu dhacaa dad gaajooto oo shilin aada weydo go-aan qaadan kari maysa cali waxaa laga sheegay inuu yihi kaada alkufru kaada alfaqru an yakuuna kufran faqiirnimadu waxay ku sigatay inay gaalnimo noqoto markaa dadku hadday caydhoobaanay baahdaan way jabaan way gumoobaan markaa dadkii waa in la kabo waa in qiyamkooda kor loo soo qaado waa inay isku filaadaan si ay qaraarkooda iyo go-aankooda ay gacanta ugu yeeshaan maanta caalam islami maa maxaa lagu sameeyey faqir baa laga dhigay waa la faqiiriyey markii la faqiiriyey baa la xukumay haddii xoogaa xoole iska haystaan ay kaaftoomaan oo qaramada midoobay iyo hay-adahaas iyo maraykan aanay u baahnayn way fikiri kari lahaayeen oo qayb bay ka ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii koowaad wuxuu xalliyey faqrigii oo reer maka ayaa soo qaxay madiine yimaadeen madiine markay yimaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu meel kasi dejin lahaa qaxoontibaadkiina martaa deganaada waaridkuna u soo baaheeyo waxu keenkeena waa la isla baktiyi lahaa kuwaasina way ceeboobi lahaayeen kuwana culays tirsan lahaayeen laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam si kale oo iimaaniya ayuu masaladaa u xalliyey labadii qof inay walaaloobaanay isku xidhmaan oo kana uu haysto kana waxaanu haysan iscaawiyaan labadoodu labadoodu inay iscaawiyaan dabeeta kani intuu kani caawinayo aanu ku tiirsanaan weligii ha dhowta inuu ka maarmi karo dee cabdiraxmaan ibn cawf iyo ninkii kale saxaabiga waa garanaysaa muxuu ku yidhi wuxuu hi laba waxaan ahay ninka ansaar ugu maaratay ugu xoolaha badan beero waaweyn baan leeyahay beerahayga soega ta kugu qiimo badan baan ku siinaya taa doorata adigu ila gaar baa laynoo walaalaysiiyey waxaa kaloo aan ku siinayaa laba dumar oo qurxa badan baan ayaan qabaa yani walaalnimadii baan madax maray gabadh doona ma odhan waan kuu guurinayaa labadeeda haweeno soo ega taad jeclaataan kuu furayaa dabeetan reerkaan kuu weydiinaya waan kugu fadhiisanayaa waa laguu guurinaya yani maxaa ka furayd inuu idhaahdo haddii maxabadu aanay madax marin madiine waa taasi madiino galoo gabadh alla gabadha doonto anaa xoolaha bixinaye gabadh doono laakiin maxabadii baa wuxuu yihi maxaad heli kartaa dumar maxaa kugu qaalisan taad qorto soo maha waan kuu furayaa buu ku yidhi dukaanadeedu waa kuwaasoo kale eeg saaweoo kacamiran qaado wax walba xoolaha ka mid a labaynuu qaybinayna badhna qaado badhna i dhaaf ninkaa soo gobanimo muu samayn kii loo sameeyey muxuu sameeyey labadana way kala yaab badeen cabdiraxmaan wuxu uhi ilaahay ehelkaaga iyo maalkaagaba ha kuu barakeeya waxun baad samaysa aniga haba arrin ii samee aniga suuqa ni tus buu ku yidhi suuqay tusun suuqay kala bar bis ha may suuqa i barun buu yihi hataa faraqabsamaysi ma odhan suuqa unigee buu i misaa loo shaqaysa dadka shaqaysanay ganacsatada iskaaya baruun suuqii buu geeyey cabdiraxmaan ibn cawf muddo yar oo koobanba cabdiraxmaan oo xaragoonaya oo jeestaynaya oo cadar ka soo kankamaya ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yimi rasuulku rasuulku waar maxaa magaasuul de waan guursaday cabdiraxmaan muxuu ku guursaday suuqii uu galay xoolihii uu ka soo helay uu soo shaqaystay ayuu ku guursaday ninkii walaalkii xoolaha barso maya wallaahi dee boqol kiiba konton hayan oo qaybine aniga boqol kiiba labaatanuun isi xataa ma odhan xataa boqol kiiba shan kamu qaadan dhammaan xoolihiisii wuu u daayeen lakiin wuxu uhi suuqa igee cabdiraxmaan markuu in yar joogayba ninka walaalo ahaaye wuu ka maarmay oo faqiirnimadii wuu ka baxay intii horena wuu caawinayay wuu kabayey wuu kabayey markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu markii koobaad muxuu bilaabay wuxuu la dagaalamay masaladii faqriga iyo baahidu la dagaalamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa muhaajiriintii ansaarta madiine ay wada degeen oo ay kala maarmeen oo ay isku filaadeen nin kastaaba waa isku filaaday waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la dagaalamay jahligii jahligii ummaddu hadday jaahil tahay waa waxa maanta ku haysta nin baa u imanaya lama buu isugu aadinayaa uu kala tuurayaa haaba iska odhanaya ma been ma beenayn karo lama doodi karo saxiya khaladkiina kala garan maayo qofku qof indhaha kala haya oo dad aqoon leh oo soo jeeda oo garaad leh oo aqoontooda sal ay leedahay alkitaab wasunna ka duulaya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sameeyey labadaa qodob hadday kuu hagaagaan ummadda ummaddaadu way socon karaysaa laakiin haddii ummadda ummad faqiira ay tahay weligaaba waani weligaaba wacdi weligaaba ka dul ooy markuu ninku gaajado caloosha isqabto dadku isku wada iimaan maaha wallahi adigu ku iibsanaya adiguu ku iibsanaya jaahilnimaduna kama sii daranba cadowgiisa iyo nastixiisa ma kala yaqaano qof آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير رسولك وحو ولا ليسية ابن مسعود والزبير ولا تنمد إسلامك ولا تنمك كوصيس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحو حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار رسولك وحو اسبهيس أسمي قريش يا أنصار في داري التي بالمدينة دارتي دي يقول يكوي على المدينة لما أنا حديث أسوأ صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وحو ارتلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح رسولك عليه الصلاة والسلام وحو فريستي سندكي مكلا فرتي على درج الكعبة كعبة كابد يدو فريستي فحمد الله وأثنى عليه ذاتك لو يدقي سنة ثم قال وحو من كان له حلف في الجاهلية قفك حلقي جاهلية حلقي جاهلية دا ذاتكي قال حلفي إسبهايسي شرعات عن خلاف سنين طبعا عن خلاف سنين آه لم يزده الإسلام إلا شدة إسلام كوحان أتكان هين أموسي سياد هشيسكي إسبهاي سيكسر إسنا قرابة حريرس ظلم لدقالا ونا كيند حمان ريبد كسر إسنا إسلام كو سياد كي يوسيحو كي ولا هجرة بعد الفتح ما فتحو ما كان مكالا فرتي كدبنا دبلو قميه تشيرون كرو هل كان ولا هجرة بعد الفتح حديث كان لو كترتا macnayaasha la saaray waxaa ka mid ah qofka muslimkaahi markuu daaru kufrin joogo oo uu soo hijroodo oo dal islaam uu yimaado waxaa laga yaaba inu waxoogaa qariibnimaa dareemo iyo daltabiyo oo meesha uu la qabsan waayo halkaasi dhul gaalaha iska hata laakiin meeluu iskaga nool yahay oo dee magaaladiisa ku korey o ku barbaaray baa laga yaaba inay tahayoo luuqluuqeeda iyo laablaabkeeda u yaqaanaba suuragala markuu qofku meel kala tago qariibni buu dareemayaa dadka qaarkood markaa waxay samayn jireen markay maka yimaa madiine yimaadaan ay u soo hijroodaan markay waxoogaa joogaan dubbay iskaga carari jireen way yaraayeen tala yar bay ahayd sacad ibnu khawlaa ka mid ahaa ninka hore soo sheegnay sacad ibnu waqaas ibnu abi waqaas xadiiskiisii markii lahaa waan sakaraado waan dhiman gaadhay adiga wax dhibaato ay kuma hayan walaakina albaa'isa sacad ibnu khawla rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa ninka balaayadu ay ku dhacday waa sacad ibnu khawla waa ninkii intuu soo hijroodo madiine yimi haddana madiine dub uga noqday ama ka iskaga laabtay markuu la qabsan waayey marka laa hijrata bacda alfatxi maadaama maka la furtay maka laga soo hijroon maayo ila waxay noqotay daaru islaame waxay noqotay daaru islaame daaru islaamna lagama tago oo lagama hijroodo oo daaru kufri dee lama tago daaru islaam hadday kugu adkaato oo xukaamteeda ay ku dhibaan oo ay ku rafaadiyaan waad ka hijroon kartaa waxaad u hijroon kartaa daaru islaamin kale cid u hijroon kartaa haddii daaru islaamin halkaa u fiirso daaru islaamin oo maka oo kalea maanta bay ka dhacday al sacuud baa istankaar ku dhacday hadday ku dhibaan ay ku rafaadiyaan oo ay ku dhibaan oo diintaadii aad salaadii tukan kari weydo oo cibaadaadkaagii aad gudan kari weydo oo aad og tahay meelaad ilaahay subxaana wa tacaala ku caabudi karaysa oo kale xataa arli gaalaha ahaatee waad tiraysa waad ka hijroonaysa qofku waxaa raasamaalkiisa waa maxay waa diintiisa waa diintiisa cidda nimanka haddaad siyaasad isku haysataan iyo kursi iyo maamul iyo lacag iyo wax noocaasa dee waad imaan beeshe iska fadhi laakiin haddii diin lagugu haysto oo alla kacabsigaagii iyo muctaqadkaagii iyo salaadaadii lagugu yimaado isaga tag amba ingiriiska ama maraykan galo meelaad ilahi subxana wa tacala ku caabudi karaysa dhul islaam tag baa ayaa ka horeysa dhul islaam tag oo halkaasi laakiin haddaad ka cabsi qabto in nimankaasi aakhir xaaga ay kusoo gaadheen dib lagugu dhiibayo meelaad silada lagu soo dhiibi maya baad tegeysaa waana sababta keentay niman fara badan oo muslimiin intay ka yaacaan dalal kamida dalalkii muslimiinta inay galaan yurub canada maraykan inay galaan taasaa keentay qofku wuxuu og yahay hadduu sacuudi ka cararo masr uu yimaado ka sacuudiga haysta ka masr haysta waa walaalo waxbaa la istamul mulaaqoon habeen madoon baa lagu dhiibayaa uun marka hadhowta dee miishaati waad garanaysa waa lagu googoynaya in hadhowta waxa la odhanay mowj meel maray ninki lama yaqaano safaaradda unbuu galay odaygayo isagoo sii gelaya baa loogu dambeysay ma biyuu noqday ninkii aaway ya marka qofku wuxuu dareemayaa dee meel uu isleeya lagu lagu soo celin maayo buu tegaya qof baabu man istamtara fii awali lmatar qofka roobka isu dhiga dheh fii awali lmatar roobka bilowgiisa asalka kelimadda istamtara waa qofka roob dalbada lakiin halkan waxay ugu jirtaa qofka roobka isu dhiga xadiiskaana macnaynaya can anas radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi asaabatna maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama matarun rasuulka anakuu la joogna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaana helay roob asaabanaa maca nabiyi sala allahu calayhi wasalama matarun roob baana helay faxasira nabiyu sala allahu calayhi wasalama hawbahu dabeete rasuulku wuxuu iska qaadu iska fayday garbaha yacni maradiisii xataa asaabahu lmatar ilaa roobki uu helay isagii yani roobki ilaa uu qooyey qulnaa waxaanu ku nidhi lima facalta rasuulka ilahi maxaad saa u samaysay qaala wuxuu uhi liannahu xadiidu cahdin birabbihi waayo ilaahay buu hadda ka yimi uu cusub yahay roobku yani haddun buu ilaahay ka yimi waa roobka horraantiisa roobka curto un yani jilaal baa lagu jiray lagu jiray roobkii baa curtay markaa koobaad qofka muslimkaa inuu isu dhigo ayaa sunnaha ha ka cararin suura dhig weliba hadday suurtagal tahay shaarka iska bixi marka waa lagula yaabaya moogta dii wadaadkii dambe khamiiska la baxo markaa roobkan isu dhigayaa sheekha xilxilay baa ka dhacaysa laakiin dee xilligaa iska caadi bay ahaydo ninku shaar go-an uu huwan yahay marna wuu iska yaro dhigaa mar waabuu iska doonyaystaa dee xilligii gaalada horaabay kama si daraydo maxaa dhici jiray mararka qaar labadaba intuu la baxa buu tuurta saaraya suuqu iska dhex maraya isagoo ninkii maarata mudhi aan dariiqa dee suuqaa maraya caadi bay iska ahayd marka la dhisaayo meelahaas ee xaaladdu faraha xoogaa ay cuslaato qofku dhagxaantu u gula dhagxaantii wuxuu isaga dhigayaa go-i mid qura ayaa ku filaan waayaya kanna wuu la baxaya dabeete isagoo sidii ilaahay ku abuuraya ayuu iska soconaya iska shaqaysanayaa oo ceebba kumay ahayn iyaga xaggooda lakiin dee islaamka dhexdiisa ceeb bay noqotay lakiin qofku iska feedhay qaawanaado oo kale mushkilaed kumay ahayn markaa meelaha isku qaawin adiga laftaadi waxa o dhan rasuulka arrinkaa sameeyey dhaqankaa la halkan oo kale dhaqankaa la fiirinaya dadku waxa u yaqaanaan wuxuu ihi asaabanaa maca nabiyi sala allahu alayhi wasalama matar rasuulka calayhi salaatu wasalaam xilligiisii roob baana helay faxasara nabiyu sala allahu alayhi wasalam thawbahu canhu maladii xagga sare ka saarayd ayuu rasuulku iska feyday cawradiisina ma muujin macnuu waa ka xataa asaabahu lmataru ilaa roobka uu helay oo uu qooyey qulnaa waxaanu ku nidhi lima facalta maxaa taa u samaysay halka waxaa laga fahmayaa qofku wuxuu garan waayo inaanu la aamusin uu ciddu islee way garanaysaa inuu sheego inuu weydiiyo waan ka qajilayaa iyo waan xishooday iyo halkaas way muuqatay nin waan fahmi waayo inaan weydiiyo wadaadkiina waan kala xishooday cilmi cilmi doon iyo aqoon doon maaha waa tii la odhan jiray cilmigalama ma bartaan mustaxyin wa mustakbir qof xishoonaya oo marka su-aasha kahor farta kahor qaada saa u garyeelaya su-aashaba qofka aan weydiin karahayn iyo qof iskibrinaya afka taagaya midna ma barto markaa kibri naguma jire xishoodka ayna maasheeyey xishoodka maarata ayayna maasheeyey waxay ku dhahan lima facalta rasuulka markiiba waa weydiiyeen weligoodna caynkaasay caynkaasay asxaabtu hayn waxay garan waayaan markiiba way weydiin jireen intaasoo dhacdo ayaa jirta qaala wuxuu uhi liannahu xadiidu cahdin birabbihi waayo haddunbuu ilaahay ka yimi xadiidu cahdin birabbihi rabbigiibuu hadda ka yimi uu cusub yahay baabun ana alghanama barakatun adhigu waa barako geelaydii caawa waa loo soo galay loodu meel bay ku liqaansantahay mogta laakiin adhilaydii horta meel baa la saarayaa caawa oo adhi xoolo kuma jiro muxuu aha baalkii ninkii la odhanayay oday hurre iyo islaanti geela xoolo kuma jira soo ma odhan meedaa tidhi iyadaa tidhi soo maaha gabadhaa tidhi waa runteed maanta xoolo kuma jira idinku caawa eega can xumayd ibni malik ibni khusaym annahu qaala wuxu uhi kuntu jaalisan maca abi hurayrata radia allahu tacaala canhu biardihi bilcaqiiq xumayd ibnu maalik baa wuxu uhi waxaan la joogay aan la fadhiya maalin maalmaha ka mid a abi hurayra dhul uu leeyaho caqiiq la yidhaahdo ayaan la joognay fa ataahu qowmun min ahli lmadiinati halkiibaa waxaa noogu yimi oo abu hurayre u yimi qowm reer madiine ah oo calaa dawaabin daabada saaran gaadiid saaran fa nazaluu dabeetana way soo degeen oo la soo fadhiisteen qaala xumaydun dabeete xumayd baa wuxuu yihi faqaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi idhab ilaa ummi xumayda hooyaday u tag waqul lahaa waxaad ku tidhaahdaa ina bnaki yuqri'iki asalaama inankaagi waxaad ku tidhahdaa wuu ku soo salaamay waa uga horayne wayaquulu waxaanuu ku leeyahay acimiinaa shay-an waxna soo sii garoo abu hurayra gurigiisii bu waxba ka waayey dabeete hooyadii buu martiya wuxuu leeyahy hooye waxba ma haya rag baa ii yimiye ragga waxaan siiyo haddaad waxayso ii soo dir war inay hooyada tamarinayso qaala wuxuu ihi fawadacat alaaثata aqraasin min shaciirin saddex kuus oo heeda oo showdee bisil ayay saa meel noo soo saartay wa shay-an min zaydin iyo waxoogaa saliida wa milxin iyo milix ayaa waxay soo saartay fii saxfatin xeedho milix halkaasa dee ninkii doona ha isticmaalaysa ilbaxa bay ahayd mugta saliidiyo meela iyo milixdiiyo meela iyo saddexdii kuusoo meela malaa midda qaar ba macaan qaba bay islahayd soo imika lama kala saarsaaran baasha milixdii kumay soo darin milixdiioo gaara saliidiioo gaara calaa ikhtiyaare ninkii doona ha ku dhuqo kii kalena qaraxa ha liqliqo iyo milixdiioo meela fawadactuhaa calaa rasi alaa fawadaat fawadactuhaa calaa ra'si fawadacathaa dheh islaantii baa waxay saartay calaa ra'si madaxayga intay kor u qaadba madaxay saartay faxamaltuhaa ilayhim dabeetana raggii uu abu hurayra idha u soo qaad baan u soo qaaday falamaa wadactuhu bayna aydiihim kabbara abu hurayra markaan soo hor dhigay ayuu abu hurayra allaahu akbar buu yidhi yacni wuu farxay wuxuu ku farxay in raggii waxay cunaan loo soo helay wa qaala wuxuu yihi alxamdu lilaahi aladii ashbacnaa min alkhubzi bacda an lam yakun طacaamuna ila alaswadaan ilaahay baa mahad leh allaha khubzi amba maxaa la idhaahdaa amba laxo ha ahaato amba isheegtay kale maxay kimis allaha kimis naga dhergiyey bacda an lam yakun طacaamunaa kadib markaana cuntadeedu ahayn ila alaswadaan labada midmado mooye wax kale yacni markay faqiirnimada u dambaysay reer madiine waxay odhan jireen waxaanu haysanay aswadaan waa labada midmado waa timir iyo iyo biyo reerkaasi waayo baktiyayaano waxay haystaan waa timir iyo biyo saddex waqtiba waxay cunaan yaroo timiraha iyo iyo iyo in yaroo biyo ah marka xilli baa jiray dee noocaas aanu ahayne maadaama maanta aanu ka dhirignay bahasha ilaahay baa mahadle walma atamr walma falam yusib ilqawmu min aطacaami shay-an raggii cuntadii wax badanba kamay cunin falama insarafuu markii ay raggi tageen qaala wuxu uhi yabna akhi walaal inankii walaalkay dhalayow adeer bay ka dhiganta adeer waa adeer un soo maaha anu qofkii adeer baan ka odhanayaa isna adeer un bu igu odhanaya waa meelo isku shabahnaa af carabiga oo yaa cami xaggan yaa cami waxaa odhanaya adeer waxaa odhanaya qofkii wax loo ahaa laakiin qofkii waxu ahaa muxuu odhanaya isagu ya af carabiga waxaa la yabna akhi yabna akhi waa kelmad dheere magac maaha waa inankii walaalkayow de waarna waa inankii walaalka lakin magacu bixi anigu mid magac u garanaynaa labada waa inuu adeer adeer kelmadda la ydhaha waa ina mid ku hadhaade iyo abti abti waa mi amba ani waa in abti idhaahdaa ambay ka kaylihi waa inuu idhaahdo ya labadiba ilaa adeer iska odhan maayo adeer adeer waa la isku celinaya baashi carabidana waa caynkaas oo kale marka waxaa leeyahay halkaa waxbaa ku jira ragga af soomaaliga samayn jiray wax ka sameeyaan meesha wuxuu ku yidhi moogti wuu kacay xumayd baa kacay soo xaggee baad qabanaysaa markaasaa wuxuu ihi adhi yar oo aan leeyahay hunaymatun lii adhi yar oo aan leeyahay baan u tegayaan gaadhaya qaala wuxuu uhi axsin ilaa hanamika ahigaaga ahigi waa kan axsin ilaa hanamika ahigaaga wanaajiyo u samafal wamsax iraqaama canhaa boorhkiiyo siigadana ka masax amba hadday xanuunsadaan duufka ka biyo duufka ka tir araqaam amba aruqaam haddii raadu ay damo leedahay iyo haddii raadu ay leedahay kasre ay leedahay aruqaam oo damo ahi waa duufka araqaamna waa boorhka dadka dee qofka xool xoolaha aada uwana ugu wanaagsan adhiga xataa intaa uu masaxaayo taboorle boorhkaasu ka baabiinayaayo wuu qurxinayaayo xataa qaarba uba maydhaba haddii hadii jeer de xoolo way duriyaan siay u duriyaan oo kale adhigu way duriyaan soo maaha rag baa dee ka siimiyo hagaajiyo intaas ka maydhmaydhaya wuxuu leeyahy ka masax wa atib maraaxaha meeshay daaqaysana wanaaji si fiican u daaji wa salli fii naaxiyatiha xaggay kaa xigtana u tuko oo had iyo jeer markaad tukanayso oo kale dhinaca qiblada iska xigsii siday barakada salaadu a u sii marto fa innahaa min dawaabi aljanna adhigu wuxuu ka mid yahay xoolaha jannada ayuu ka mid yahay adhigu geeli kuma jiro halkaa halkaa geelu wax kaleu soo bixi doonaayo shaydaan dhiga waaweyn oo jina ayuu soo bixi doonaa hadhowto halkan laakiin adhiga maxaa la yidhi waa min dawaabi aljanna waladii naf waa dareemaysa wax iska qabow waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee la yuushiku waxa xaqiiqaahoo iman doonta an yaatiya cala annaasi zamaanun zamaan baa iyo xilli baa dadka u iman doona takuunu hullatu min alhanam han yaroo adhi ay u noqoto axabba ilaa saaxibihaa qofka lihi uu ka jecel yahay min daari marwaan marwaan daartiisa marwaan marka waa ninkii muslimiinta haystay ee khaliifka ahaa dee khaliifka guri weyn oo barwaaqo ahoo beeraha iyo fardaha iyo lacagtii waxyaalla aad yaabayso gurigaa weyn xillibaa iman doonto qofku uu ka jeclaan doono han yaroo adhiya oo isagu uu leeyahay aarkaasi waa aar صaxiixa macnaha ku jira laakiin wuxuu ka sheekaynayaa abu hurayra wuxuu ka sheekaynaya waxyaaba caqligaan lagu keeni karin waxaa ka mid a adhigu inuu ka mid yahay dawaabu ljanna intuu ka fikiro ma keeni karo abu hurayra ee waxaad dareemaysaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam ka haya adhiga horta saxabaddaa ma haysaa adhigi wuxuu ka mid noqday wuxuu ka mid noqday xoolaha jannadu ka mid noqday haddii jannada xoole ay joogaan horta adhiga kowdhe geeli waxba kuuma hayo ragii halkan deganaayo geeli halkaa laguma hayo baab albilu cizu liahliha geela haduu bil la an cali radia allahu tacaala canhu cali wuxuu yihi ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ashaatu fi lbeyti baraka laxda reer joogtaa waa u barako washaataani barakataani labo laxaadna waa labo barako waalaaثu barakaatun saddexna waa barakooyin xadiikaas isaga waa daciif kii horaa ka wanaagsanaa kaa hora hayso dad adhiga jeceshay baabun alibilu cizun liahliha geelu dad kale buu sharaf u yahay muxuu tira horta geelu nin soo hoyde looma qalo yaa laxno lagama siiyo markuu sii baxayna neefkan geelaasii kaxaysa mid weligaa maqasha nin yidhi ninkuu soo hoyday oo habeenkiina aad mid u qashay subaxiina aad mid siisay yaa hayaa alhiri maayo kaasi waa adhiga adhiga waad ulisaysaa waad u qalaysaa caawa berina mid baad ka siinaysaa markaasaan barakaysani qodha xerada laakiin geela kauga nasiibkii markuu yimaado waa in loo dhiso haddii uu yahay laakiin hadduu hadduu guran yahay saasun buu eegaya waa la iska ag seexanaya subaxiina waa la kala hinaya ninka odayga calaa salaamat illah laakiin muxuu taraa horta muxuu taraa asalkiisu geel baan leeyahay anigu waxaan leeyahay labaatan halaad wax allaaliya halkaa kusoo dhaafi maayo marmarka qaarna waxuta dee magtana waa la iska bixiyaa waa la lisaa waa la maalaa laakiin waxa ugu weyn geela uu taraa waa maxay hebel geel buu leeyahy kaasuu taraa cizun liahliha waayahay can abi hurayrata radia allahu tacala canhu an rasuul lahi sala allahu alay waslam qaala wuxu uhi ra'su lkufri gaalnimada madaxeedu naxwa almashriqi waa xagga bariga bari balaaya bari bay ka timaadee soo mad maqli jirin ra'su lkufri xagga gaal madaxa gaalnimadu naxwa almashriqi waa xagga bari bariga xaggan ha eegin qaar baa halkan ceela fuyn aggaa eegi doona iyo ceeli gaabay xaggan xaggaa ma aha waxaa la joogaa madiina rasuulka calayhi salaatu wasalam meesha wax ka tilmaamaya waa madiina madiine markaa berigeedu waa ciraaq iyo iyo iiraan xaggaas weeyaan meesha ugu dhibta badan adduunka ilaahay ee islaamnimada uga dhibta badan uga dhibta ugu badan ay ka timaadaa waa xaggaa bariga waa madiine berigeedu oo waa majuustii iyo eeraanta inkaarta ku dhacday iyo ciraaqdaa wada qalaaqisha meeshaa wey walfakru walkhuyaraau walfakru faanka faanku wuxuu ku yimaadaa faanka la diiday wuxuu ku yimaadaa qofku inuu ku faano waxaanu galab waxaanu waxaanu samayn isagu shay aanu kasban inuu hebel baan ahay hebel maadigaa abuure ilahay baa abuure adigu maadigaa aabbahaa doortay reerkiina maadigaa doortay may qofku waxaanu isagoo kasban ayuu ku faanaya reer hebel baan ahay buu ku leeyahy reer hebel inaad noqoto hawl inteleeg ba kaa gashay waxba kaamili karin taariikhdii aabbayaashaa ay galeen ee war wanaagsaneed kama soo qaadana fiicneed deeqsiyaal bay ahaayeen geesiyaal bay ahaayeen muslimiin bay ahaayeen culimay ahaayeen alxamdulilah rabbi alcaalamiin inaad ku faanto hawl intee leeg bay kaa qaadata waxba fakriga la diidayn waa ka fakrigu waa qofku taariikhdiisiiy ehelkiisa iyo reerkooda inuu ku faano waa waxaan isaga gacanta ugu jiri waxna aan laga weydiin walkhuyalaau isqaadqaadkii iskibrinta isagu inu isqaadqaado isqaa dadkiinu wax dheer yahay uu ka wanaagsayo qowlkiisa ay ka muuqato iyo ficilkiisa ay ka muuqato dadkaasi labadaa fakri maxaanku yidhi mada madax gaalnimada madaxeedu waa bariga isqaadqaadka iyo faankaa beentaa waxaa iska leh fii ahli اlkhayli wاlibli اlfadaadiin ahli اlwabar laba qolaa iska leh labadaa dembiye waaweyn waxaa iska leh dadka fardaa dhaqda iyo kuwa geela dhaqda alfadaadiin ee geeljirayaasha ah fadaadiintu waa geeljiraa amba waa ninka kadin geela leh amba kadin maxaa kaloo la yidhahdaa markay ay badato farduwa ay bataan boqolka boqolka faras maxaa la dhahdaa wegen wegen baa la dhahdaa hawa saas wey ahl alwabr ahlulwabarku waa reer baadiyaha ahlulmadarna waa reer reer reer magaalka xumaa fakrigaas iyo isqaadqaad aan loo baahnayn labaduba waa dembi inuu qofku ku faano taariikhdiisii iyo aabbayaashii waa dembi inuu isqaadqaado uu kibraana man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min min alkibr waa ehlu naar qofka qalbigiisa intaa in leeg oo kibir uu ku jiraa waa ehlu naar labadaa qolan ayaa iskale kuwa fardaha dhaqda iyo kuwa geela dhaqda waliba markay dee tirooyin gaadhaan wاsakiinatu fii ahli اlhanam ya salaam wاsakiinau dabacsanaanta iyo tawaaduca iyo naxariistuna fii ahli اlhanam dadka arigale bay agtaalaa ari jirta dadka ariga iska dhaqda waa dad qabow oo ku dhegaysanaya oo kula fadhiisanaya oo wax ku taraya oo kibir aanu ku jirin ari baan leeyahay laba boqol oo laxaad baan leeyahay kufaani mayno uu iska iimaansanaya lakin uu manaafacaadsanaya waanu ka manaafacaad badanya waa xadiis saxiixa imaam الbukhaari baa soo wariyey raxmat ullaahi calayhi iyo muslim allahuma salli calaa muxamed kaana ma iga haysaa horta nimankii reer geeleyda waxa ku dhacay halkaa iyo adhiga horta ma kala baxeen waayahay halkaasay ku hadheen can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi cajibtu lilkilaabi washaa'i cabdullaahi bni cabaas wuxuu yihi waa faallo waxaan la yaabay ayda iyo idaha ina shaaa waliba adhiga dheh yudbaxu minha fi sanati kada wa kada wa yuhdaa kada wa kada waxaa laga qalaa oo dad laga sooraa iyo marti intaas iyo intaas intaasoo martiyaa ku imanaysa intaaba waa laga qalaa caruurtaa loo qalayaa martidii baa loo qalayaa gabadho haddii umushaa loo qalayaa odaygu haddii uu jabaa loo qalayaa intaasaa laga qalaa wa yuhdaa kada wa kada intaasoo shayna waa laga hadiyeeyaa intaasoo neefna waa laga bixiyaa waa laga goynayaa maxaan ku idhaahdaa kii martidii baa la siinayaa kii maaragtay yabarhka doonaya baa la siinayaa qaadhaankii baa lagu darayaa kan kan yani qofkii maadaba neef buu ku haysanaya wاlkalbu tadacu اlkalbaة اlwaaxidatu kada wa kada halka xabee aygaahina ayadaahina intaasay hal mar bay toddoba dhalaysaa amba sidee yani s say iskaga taranto washaau akaru minha haddana waxaa ka sii badan xoolaha ka sii badan markaa wuxuu sheegay yani barakadoodu waxay ku jirtaa waxbixinta ee xooluhu qaacido qaado hantidu hantidu hantidu macnaheedu haynta maaha hantida macnaheedu waa hibeynta waa bixinta hantidu waxay macno ku leedahay waa inay wax tarto dadka hantidii waan biiriyo waa halkan baan dhigdhigo way karodhay oo way ballaaratay macno kuma samayso waxay macno ku samaysaa inay dadka wax tarto dadka ay gaadho adna aad ka manaafacaadsato aad ka noolaato hadday wax ku soo galaan iska cun ka haragood ka gasho ka ilo ka iibso ha iska hadaawan bahasho ku agbaktiine dadkana wax ka sii dadka haddii kale soo maaha waad waad ururisay waay waad ururisay waad dhigtay in kalaad timi waad ka dabageysi rag baa iska imanaya iska soo farxalan waad dhimata caawa inoo qaybiya abaal kuguma hayaan maadtiin kumanay weydiisan waa la iska soo farxalanaya waxun baa la isku qabsanaya anaa kan guriga anaa qaadanaya iyo gaadhiga anigaa qaadanaya waxaa lai sheegay maalin dhaweyd in dhintay maalin dhaweyd dhaweyd in dhintay nin lacag labuu ahaa waa la soo aasay markii la soo aasay gawaadhidii ka timi mid ka mida inan baa saaran odayga dhalay isagoo aan gurigii soo gaadhin buu lahadlay dilaalki war hebelow horta waxaan ku weydiiyey gurigaygii bartaa ku yaalay maxaa la siisanayaa wallahi baanu gurigii gaadhin gurigii muu gaadhin wuxuu leeyahy maxaa la siisanaya dhulka sooyi baadir haddii ilahay ka dhigo hawl baa soo baxdee gurigaa horta isaga soo iibi guri taanku ku yaallo oo dasho weligiiba kaa soo eeganaya isago ninkas intaad nooshahay meel buu kaa dhiyaasanaya mid baa gaadhaaga eeganayo midbaa jageero meelka ku taalo eeganayo mid dukaanku eeganayaayo midba waxbuu eeganaya walaaladaa xataa meelaha qaar bay eeganayaan ya macnaa meesha ku jira waxa weeyaan xooluhu iyo hantidu macnaheedu adna ka noolow yani cid iska qaadan baashe nin kalaa wuxuu ii sheegay culimaa weliba waxaa la dhexlay nin xoolo badan ka tegey markii xoolihii la dhexlaayey ayaa ninkii sheekha wuxuu ku yihi war odaygii nin khayr badan buu haaye masaajid baa la dhisayaaye in yaroo masaajidka loogu dhiso maydin u goynin taana baasha la qaybin ya musu ihaahe masaajida hadda xoolahan may shaqaysan iyagu markaasuu ha masaaj baa dhisan yar bay u baahan tahay intaas baa waa dhegeyso hadduu khayr doonayo odaygu isaga masaajid dhisi lahay xoolaadeen qaybi hadduu khayr doonayo masaajidka sidaa gashan lahaaye si masaajid muu gelin adeer bah kala jar baash waa la qaybiye ha waa la kala dhufto mid maaha laba maaha saddex maaha kun qisaa lahaya noocaas marka hadday wax soo galaan ciyaalka waxaa ha odhan horta adigu ka noolow iyaga masaariftooda sii xoolahooda sii adiguna ka noolow dadkana wax ka sii haddii way kuu barakoobayaan xooluhu wixii kuu soo hadha nasiibkood taa kala qaataan xoolaha waxtarkoodu waa halkaas عن أبي ضبيان قال وحر قال لي عمر يا أبي ضبيان أبا يا أبا ضبيان أبا ضبيانو آه كم عطاؤك حولها دولد سيسا سندك وايمسا المسلمين توحي لها بيل بين هاي حليق عمر نين كستا بيل بولها قف كستا على رأس مسلمين تو نين كستا بيل بو قادن شري او بيت مالك مسلمين تلقسين شري حليق عمر قول يا قال شوكتها sanadkii markay dhammaato waad eeganaysaa waxaad tegaysaa bankiga lacagtaydii siiya adduunkaya saa sameeya imika ma samayso hataa gaalka inoo faanaysaa ma sameeyo qof kastaa xoolo biila oo go-an buu leeyay ilmihiisa yare marka uu dhashaabaa loo qoraya wuu soo diiwaangelinaya intiisa wuu leeyay waxaa la sheegay xilli xilliyada ka mid a cumar baa wuxuu arkay gabadh ilmo yar ooyayo ilmo yaraa ku ooyayay ama sii kari weydey uu kusoo maalmaa maxaa ku dhacay cumar suuqaasu iska joogaayo dadkuma yaqaanaan dad inta caado taqaano mooyaane suuq dadku aad uma wada yaqaanaan cumar suuqu soo maray gabadhiyo ilmihii yaraa ay isla kadeedan yihiin buu kusoo laaftay ilaa cumar ilmaha yaraa ooyaya xil baa ka saarane saaxiibadan oo kale maaha cirka eegaya xaggaa eegaya maaha cumar ilmaha yara ooyaya xil baa ka saaran cumar wuxuu gabadhi kusoo wuxuu ilmaha yar muxuu la ooyaya waxay tihi ilmihii yaraa xilligii naaska laga dayn jiray isagoo aan gaadhin baan ka daayay oo maxaad uga daysay buu yidhi waxay tihi waxaan uga daayay cumar ilmaha ilaa naaska laga daayo waxba uma qoro kala hadlayana waa cumar egar hadda waa isagii ilaa iyo ilmaha naaska laga daayo biil u qori maayo cumar marka waxaan doonayaa inaan kula naaskii waan ka daayo waa kana biil u qor sii buu ihi ilmaha yar waa loo qorayaa biilkee markii dambe isu sheegay naaskii bay siisay masaajkii buu yimi cumar radia allahu taala anhu waa salaadii markuu saa usoo arkay wasiirad baa la isugu yeedhay brotocool baa la marinayaa meela laga soo wareejinayaa broces buu soo marayaa male masaajidkii uu toosu yimi cumar radi allahu tacala anhu wuxuu ihi wardadow dhegaysta carruurtiina yaryari ilmuhu naasku ha dhammaysto maanta laga bilaabo ilmuhu markuu sidaa u dhasho ayaa loo bilaabaya biilkii masaariiftay maa halkaas laga bilaabay wuxuu ku yidhi maxaad maxaad kam yaa abaa dibyaan kam cataa'uka deeqda lagu siiyaa waa imise qultu waxaan ku yidhi buu ihi alfaani wa khamsu mi'a laba kun iyo shan boqol baan qaataa buu yidhi qaala lahu wuxuu ihi yaa abaa dibyaan abaa dibyaanow اتخذ من الحرث والسابياء دلق iyo wax soo saar xoolaha gilib ku yiri yaani beeraha beeraha loogo alharf dalaq wasaabiya iyo wax soo saar gilib uu halka meesha halka gilib halkaas ku fiican tahay sababtu waxay tahay min qabli an taliikum intaanay xilka idin qaban gilmatu quraysh ubad iyo dhalinyaro quraysh ka socota oo laa yucaddu alcataa'u macahum maalan deeqdooda xoola aan lagu tirin xoolaa kay doonaana siinaya kay doonaan u diidayaan qaar gaajaysiinaya dee bolotii gelinaya wixii deeqdii yarida dadka ay siin lahaayeen kana wuu taageersan yahay kana wuu iga soo horjeedaa ku qaybiya dad noocaas intaanay ku iman intaad xoolaha helayso ka fara qabsoo beera iyo wax ka samayso maalin baa iman doonta intay qaar ku maamulaan xaqaa aada leedahay muslimiintu ay wada leeyihiin si kale ay u maamulaan baa iman doontee intay maanta xooluhu kuu socdaan xoolahaaga dhul geli halkan cumar markaa wuxuu ka hadlayaa in beeraha la beerto can cabdata ibnu xasan qaala wuxuu uhi tafaakara ahlu libili wa asxaabu shaa'i waxaa isu faanay kuwii geela lahaa iyo kuwii adhiga lahaa baa isu faanay faanku weligii buu taagnaa soo moogi masoo reeraa laguma kala dacaydeeyo ilaa waagaa wuu soo jiray baal faqaala wuxuu ihi annabiyu sala allahu alayhi wasal nabigaa kala saaray marka geelaydii iyo adhilaydii baa loo garnaqayo yaa u garnaqaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu uhi bucitha muusa wa huwa raaci hanam nebiyullaahi muuse waxaa la soo saaro lasoo diray isagoo adhi jira geel jira muu hayn marka nebiyullaahi muuse geelow geel jira muu hayn wa bucitha daawuud wa huwa raaci hanam nebiyullaahi daawuudna wuxuu ilaahay soo saaray isagoo adhi jira wa buciftu ana anna waxaa laysoo saaray wa ana arcaa khanaman liahlii anigoo reerkayga waa qurayshi anoo quraysh u raaca adhiga biajyaada meesha ajyaad la yidhahdo anoo adhiga ugu raaca ayuu ilaahay soo diray bal waxaad keentaan buu leeyahay hal nebiyo geel jire ahaa nebiyo geel maxay isu keenay geelu mid maahee geelu mid maahee nebiyo geel maxaa isu keenay geela ma isaga hadheen laga hadh maayo dee qofka marka lacaayo waxa walaamka bal aduu kan kan xun aduu adhi jirkaaga bal aduu kan xun adhi jirtaaga buu ku leeyahay adhi jirtu laandheeri wey waxay ka socotaa nabiyullaahi muusa nabiyullaahi daawuud nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam halka barakada ay kala socotaana waa halka adhigu meesha barakada ay kala socotaa waa halka waxaynu kusoo gebagabaynaynaa baabu alacraabiyatu in la baadiyoobo qofkii soo reer magaal ahaa oo meelihii cilmiga iyo diinta iyo aqoonta jooga inuu baadiya isaga baxo oo uu reer baadiye noqdaa mase waa mise waa khalad ya waa qalad waa yahay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi alkabaa'iru sabcun dembiyada waaweyn waa toddoba ama dembiyada waaweyn toddobaa ka mida buu ujeedaa alshraaku biاllaah ilaahay oo cid lala caabudo ilaah xaqiisa cid lala siiyo wa qatlu الnafsi naf xaaraana oo la dilo wa ramyu اlmuxsanaati haween cafiifaada oo dhowrsoon oo xumaan lagu sheego wاlacraabiyaةu bacda اlhijrati markii dadku ay ka soo hijroodeen baadiyihii iyo aqoon daradii iyo gaalnimadii oo magaalo islaam iyo iimaan iyo caqiida ay taalle ay yimaadaan inay dib ugu laabtaan baadiyihii taasina waxay ka mid tahay kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay maxaa la raaciyey markaa duburreermiyowgii maxaa la raaciyey gaalnimadii iyo qaatilu nafsigii iyo qofka dadka muslimi haweenka muslimaadkaa caaya xaggee bay iska soo raaceen labadaas kan yaani inuu qofku dib u reer baadiyoobaa halistay leedahay waa maxay insha allahu tacala habeen dambe aynu bartaa kasii qaadi doonaa وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم